waa mahadsantahay jacfar waxaa socda runtii howlgallo dib loogu abaabulayo ciidamada xooga sidoo kalena bulshadii soomaaliyeed oo deegaanadoodu ay cadowgu haysteen iyagana lagu abaabulayo abaabulku hadda waa ka duwan yahay abaabulkii socday bilihii lasoo dhaafay oo xoogga waxaa socda bilihii lasoo dhaafay abaabul xoogle oo ciidamada kaliya ah abaabulkii bulshada waa istaagsanaa waxyaabihii dhacay marka oo farsamo ahaan u khaldamay iyo ciidankii oo meelaha qaar ka soo baxay iyo dib marka loo akhriyey oo dib loo maaragtaa iyo falaqeeyey sidii wax u dhaceen ayaa waxaa soo baxday in ciidamada xooggana dib loo abaabulo qaarkoodna la nasiyo oo qaarkii maxaanku idhaahdaa sanad iyo bar ku jira aagana ay nastaan kuwo cusub oo caadoono hadda tababarra kasoo baxana jiidda hore la geeyo bulshadii deegaanadaas deganeed galmudug iyo shabeellada dhexana meelaha ay uga harsan yihiin ayagana la abaabulo macuslaydii dib loo abaabulo dagaalkuna uu noqdo dagaal ay bulshadu hogaaminayso ciidamadanu kabayaan sida uu ahaaba qaybtii hore octoobar siduu ku bilowday khasaaraha gaaray khasaare oo dabcan dagaalaa dhacay meeshii coos weyna layidhaahdo oo bariga galgaduud kana tirsan galmudug ayaa waxaa ka dhaca dagaal dagaalkaas ciidamadu waa dagaalameen dabcan ciidamada gorgol aaday u dagaalameen cadowga jug culus ayay gaarsiiyeen farsamo khaldantay iyo gurmad la rabay inuu ciidamada u tagoon gaarin oo dhex dagaal ku qabsaday iyo waxyaaba yar oo la siyaasadeeyey oo ciidamadii lakala siyaasadeeyey waxyaabo farsamo caynkaasa ayaa dhacay sidaas ayaana sabab u ahaa inay kasoo baxaan eriyadaas dabcan marka arrimahaasna waa waa arrimo uun waxay ahaayeen arrimo farsamo waaya jenaraal adiga waxaad waxaad ka dhawaajisay in khaladaad iyo cillado farsamo ay dhaceen madaxweynuhuna dabcan wuu qirtay in ay khalad amaba qalad uu jiro sidee wax u dhaceen waxaa la sheegayaa in ciidankii caws weyne ay saad waayeen arrintaasi maxaa ka jira
sida ay wax u jiraan waxaa igasii xog ogaalsan dadka ciidamada haya oo taliyayaasha ah laakiin anigu inta aan xogteeda hayo ciidanka waxaa la waayay meel zaad loo marsiiyo waxay cadowgu markay ciidanku coos weyne gaareen ay isku dayeen inay hareereeyaan ciidankii oo dhan kasta ay kasoo galaan si jabhadnimo ah ciidankeenuna wuxuu u abaabulnaa ciidan dabaabaad wata gaadiidkiisa gaadiidkiisa gaashaaman ciidan badan hub badan xoog leh oo cadow xoog leh ku talagalay waxyaabaha dhacay marka qaab jabhadnimaa oo runtii wax badan laga bartay oo ah inay inti isqaybiyeen int shan ilaa lix dhinac ay uga soo bilaabeen xabad dadkii ka gurmo lahaa galcad ama budbud ama ceeldheer ka gurmo lahaana ay u gurmo kari waayeen oo ayaga naftoodu gaar ahaan misegawaa ciidan ka baxoo kale u gurmanaya jidka dagaal ku qabsaday arrimahaas waaye arrimaha zaad la-aanta iyo shidaalka gurmadkii la gaarsii lahaybaa baa jidka jidki ka xirmay maxaanku idhaahdaa farsamooyinka qaldameyna kamid tahayoo waxay ahayd ciidamadaasu markay coos weyne tegayaan in ciidamo kale ay daba socdaan saan jidka looga xidhin waxaa dhacay marka daah yar baa dhacay ciidamadaas ciidamo loogu talagalay inay daba socdaana daahay daahi bay ka faa'iidaysteen faaidaysiga yaraayaa ciidamada waxay ku galeen oo dee si geesinimo le bay u dagaalameen marka khalad ka dhaca wuxuu ahaa inaan inaan laga fikirin oo gurmud uusa gaarin meeshaas waayahay dabcan khilaaf ayaa soo baxaya la sheegayo inuu u dhexeeyo wasiirka gaashaandhigga iyo taliyaha ciidamada militariga arrintaasi maxaad kala socotaa waxaan isleeyahay warku wixii bata waxbaa ka jiri kara warku markuu babato oo ciidamada soo dhaafo uu shacabka gaaro xataa haddaan wax ka jirin waa narrative khaldan amba khidaab khaldan oo dadkii dhex galay oo maxaanku ciidamadii dhex galay xal buu u baahan yahay anigu hadda waa jiraa iyo ma jiro oran maayo laakiin waxaan rabaa inaan halkan ka sheego ciidamada xoogga taliyaha ciidamada xoogga shaqo ayuu leeyahay shaqadiisu waxaa waaye hogaaminta ciidanka iyo howlgelintiisa iyo diyaarintiisa iyo daryeelkiisa waxaa la sheegayaa asiga iyo wasiirka gaashaandhigge wasiirka gaashaandhigguna shaq uu leeyahay waa bolosiga ciidanka ciidanka siyaasaadkiisii xeerarkiisii qalabkiisii inuu dibadaha heshiisa kula soo galo wasaaradaha dhiggiisa ah warbixina ka bixiyo maxaanku idhaahdaa warshadihiisii iyo maxaan ku idhaahdaa uu dib u soo celiyo oo siyaasaad ka keena lagu soo celinayo waxyaabahaasna wasiirka iskale meel la isaga dhici kara ma muuqato laakiin waxaa laga yaabaa xilliyada dagaalka dagaalka lagu jiro si ayaa loo dhaqmaa xilliga nabadda aan loo dhaqmin waxaa laga yaabaa in xilliyadii dagaalka markaasoo kale waxay u baahan tahay shaqo qofi lahaa in laysla qabto isla qabashadii shaqada iyo duruufo jira oo ciidamada kala duwan mushaaraadkooda ku saabsan iyo ciidame ilo kala duwan ay mushaaraadku yihiin arrimahaasaa laga yaabaa aniga wararka aan helaayo inkhilaafku ka dhacay ayaduna xallisay u baahan tahay golaha wasiiradana waxay uga baahan tahay xal madaxtooyadana xalay uga baahan tahay waxaasoo jirana dagaal siima socon karo waayahay jenaraal dagaalka al-shabaab madaxweyneyaal hore iyo siyaasiyiin fara badan ayaa ka hadlay dadka qaar waxa ay sheegayaan in la siyaasadaynayo arrintaasi wax ma ka jiraan
waxaan isleeyahay tuhum badanaa jira oo ciidamadii qaranka dabcan ciidamada waa la dhisaayay ilaa dowladdii cabdiqaasim ilaa dowladdii cabdillaahi yuusuf ilaa dowladdii sheekh shariif ilaa dowladdii farmaajo ciidamada dhismaa ku socday teeram kastana waxaa kusoo biiraya saraakiil iyo update maxaan ku idhaahdaa system iyo waxbaa kusoo ziyaadaya waxaa jirta meelaha qaar waxa la sheegayo in saraakiishii maadaama xoddoodii la haysto oo saraakiishu ay dee maogta siyaasiyiin badan oo saraakiishii ku xiran ay joogaan waddanka iyo dibaddiisa xog waxaa la sheegayaa in saraakiishii la wacaayey oo la dhahayay ha ku dhimanina dagaalkaas ha ku dhimanina oo mararka qaar luqad qabiil lagula hadlay oo mararka qaar luqad lagula hadlay kicitaan oo luqad siyaasadeed lagula hadlay wararkaasi waa jiraan tuhmo weynaana jirta arrinkaas ku saabsan dabcan saraakiil si qaldan u dhaqantana waa jirtaa oo ciidamadii meelo aan loogu talagelin in laga soo saaro ka soo saartay waxaa ka mid a saraakiil maxaan ku idhaha daryeel ciidanku u baahnaayeen oo la heli karay aan ciidanka gaarsiinin kuwa inay gurmadaan loogu talagalayo aan gurman waxyaabo badan baa iskaashtay tashwiish la kala dhexgeliyey ciidankii oo la leeyahay wasiirkiiya waxaa isku dhacsan taliyihii oo aan isleeyahay anigu waxweyn ma jiraan laakiin dee dagaalka canaaq ceel wax layidhahaa jirta marka dagaalka lagu jiro oo xabaddu socoto oo aagagu badan yihiin talooyinka badan oo canaabta ceel ay ka dhalanaysa loo
inta hadda aad ka sheekaynayso in ciidanka dhexdiisa tashwiish la geliyey siyaasiyiinta inay dhan ka soo galeen in meelo laga soo baxay in saad ciidamada in la gaarsiiye la rabay aan la gaarsiin gurmad loo baahnaa in aanu tegin meeshii looga baahnaa arrimahaasoo dhan ma u muuqdaan kuwa hadda laga gudbi karo maadaama dagaalkii uu socdo madaxweynihii uu meeshii joogo awooddii al-shabaabna weli ay taagan tahay oo ay xeryo ciidan soo weerarayso dhibaatana gaarsiinayso ciidankii waxaan isleeyahay mushkiladda marka la helo xalkeedu waa sahlan yahay hadda mushkiladdii waa la ogaaday dadka siyaasiyiinta ah oo saraakiishii ay ciidamada soo wacaya waa la ogaaday saraakiishii hore oo naftooda saraakiisha yareer ee ciidamada gaashaanlayaasha iyo kabtanada soo wacana waa la ogaaday saraakiisha naftoodu khaladka samaysay oo mas-uuliyad darrada ku kacdana waa la ogaaday marka waxaan isleeyahay arrimahaasoo dhan marka maadaama la ogaaday xalku waa sahlanaana waa qodob qodobka labaad waxa dhaca wax sahlan maaha waxyaabaha dhacaya waxaa ka mid a in ciidankii la leeyahay qabiil hebelaa tihiin intaasaad ururkaas amba guutadaas ka mid tihiin deegaanka aad ku dhimanaysaan deegaankiini ma ahan kasoo badbaada kasoo baxa mararka qaar la leeyahay ciidankiini mushaaraadka bisha soo socota heli maysaan kasoo baxa yay tahay haddii aan kaa dhex gala jenaraal cidda sidaas dhehaysa waa ayo dowladdu waa ka warqabtaa kulli aniga hadda inaan sheegoon hebel iyo hebel ihaahda fasax uma haysto laakiin dad siyaasiyiina dad saraakiil hore ah dad maxaan ku idhaahdaa dad siyaasiyiinka agdhowo ganacsato ah kuwa aan loo malaynayo inay xiriir la leeyihiin khawaarijta lala dagaalamayo oo si siyaasiyana ay maarata u difaacayaan ugu dambeyntii ugu dambeyntii jenaraale waxaa la ansixiyey sharcigii la dagaalanka argagixisada soo waxaasoo idil mid wax ka qaban kara maaha sharcigaas aada iyo aad aada iyo aad dabcan waxaad maqli doontaan madaxweynuhuna waa ka dhawaajiyey dabcan maalmaha amba isbuucyada soo socota dad maxkamad loo saaraa arrimahaasaa jiri doona sidaan rajeynayno dad dad siyaasiyiinahoo waaweynaa jiroo dabcan u baahan naseexo u baahan oo marka kooba in oo aan sharciga in lala tiigsado xoogaa midnimada dalka iyo wadajirka iyo dee ishaysiga bulshada laga fiiriyena waa jiri karaan xog ogaal dad ahaa jira oo arrimaha ka warsan kartaan oo dadka hadda shaqada ku jira laakiin intaan ogahay dowladdu baaritaan hoosey samaysay oo ciidamada ka dhex samaysay saraakiishii qaldantay oo sida mas-uuliyad daraa u dhaqantana waa la yaqaanaa waa tira koobayiinta siyaasiyiina waa la yaqaanaa xilligii laga qaadi lahaa dabcan tilaabada mudan iyo kuwiina seexada mudnaana waa dabcan wax dhamowe